afkuu maarata seef qaatay ama midibu gacan kafka siiyey markii dambana calooshuu soo kala dooxado calooshu ka soo riday gacanna waa ka goy waana dilay hadhow marka la qisaasayo maxaa la samaynayaa dee saynu soo sheegnay qaacidada caamka ee jumhuurtu ay qabaan qofkani wuxuu wax ku dilay baa lagu dilay oo haweenaydii uu ninkii yahuudigaa dilay gabadhii uu dilay ee laba dhagax intu subarkii madaxa ka bashaaqiyey waa tii markii dambe uu la weydiiyey ay tii ninkan ay dilay oo dhagax baa igu dilay isaguna oo qirtay isna laba dhagax baa la subarkii wuxuu wax ku dilay baa lagu dilaya gacan buu gooyey kadibna waa dilay gacan baa la goynaya kadibna waa la dilaya faman ictadaa calaykum faاctaduu calayh bimilih ma اctadaa calaykum fainqaaca hadduu gooyo shaksi alyada mid buu gacantiisii gooyey oo famaata waa dhintay qofkii gacanta la gooyey min daalika goyntaas raayadeedii ayuu dhintay quطicat waa la gooyaa yaduu gacantiisa ayaa la gooyaa fain maata hadduu dhinto fa huwa ay falamru daaka ama daahirun amarku cadiya waa see la rabay wailaa haddii kale haddii aanuu dhiman gacantii la gooyey qutila waa la dilaya koo waa laga siiya nin baa nin gacanta ka gooyey gacantii markuu ka gooyey oo kow ka siiyey ayaa wuxuu u dhintay gacangooyadii oo dhiiggii baa socday waa dhiig baxay haw bay ka timi ninkaasi ninkaa waadooda waa qaatil maxaa la samaynaya hadhow marka la qisaasayo gacantaa marka waa laga jaraya waa la eegayaa marka gacanta marka laga jaro bal hadda inuu siu yeelay markaa marka laga jaraysana u dhinto baa la eegaya hadduu dhiman waado wuxuu yidhi hadduu dhinto fa huwa ay fadaaka amru waadix oo waa sidii la rabay haddii kale miyaa koo baa laga siinaya si mumaahaladii iyo qisaastii maaragtay ay cadligu u dhaco waxaa weeye gacantiina waa la jarayaa kadibna waa loo dhamaystira waa loo dhamaynaya wamataa cafaa mustaxiqu lqisaas wamataa goortii cafaa u cafiyo mustaxiqu lqisaas qisaasta kii mutay cala diyati diye markuu ku cafiyo saqada alqisaasu qisaastii wuu dhacayaa wawajabat idiyatu diyadii ayaa waajibaysa halkan wuxuu ka warramaya haddii qofkii yacani xaq u lahaa qofkan dhiiggiisa uu cafiyo hadduu cafiyo oo uu diye ku cafiyo waxaa weeye way qisaastii way ka dhacaysaa waxaa jira waxyaabo asbaabo cuquubadu ay ku dhacdo ama ciqaabta ama dee qisaasta ay ku dhacdo risaalo dhan baa laga alifoo nin dictooroo la yidhaahdo cabdalla catiya alkhaamidi ayaa risaalo dictooraa uu ku diyaariyey oo aad u fiican baa mawduuca ka hadashoo la yidhaahdo asbaabu suquuti alcuquuba fi alfiqhi alislaami waa hal mujalladoo baxdi aad u fiicana yacani cuquubadu asbaabtay ku dhacdo marka leega xagga maaragtay fiqiga ayuu ka hadlay waxyaabaha marka uu ku dhacayso cuquubadu waxaa ka mid ah qisaastii oo kale ninkan ciddii qisaastiisa lahayd ee uu wax ka dilay hadday cafiyaan ama dhammaantood baa cafiyey ama qof ka mida dadkii dhaxalka qofkan uu dilay lahaa ayaa cafiyey laakiin waxaa shardiga dadkaas inay qaangaad yihiin ilma yar isagoo hadduu cafiyo cafiskiisu socon maayo kaas waa qodob waxaa ka mid a asbaabaha cuquubadu ay ku dhacaysa qisaastu mowtuljaani kii wax dilay ee qisaasta la rabay in laga la qisaasto ayaaba dhintayba iskiibu isaga dhintay ama cid kaleaba dishayba ninkii meesha ka baxa se ugu fadhiyeen ninkii loo keeno qisaas la qisaaso ayaaba ninkiiba kawbay ka timi khalaas mar hadduu dhintay ninkii qisaastii meesha ka baxday oo qabiilku ka dhashay ma la qabsan karaa qabiiloo noo keena magtayadii waxba qabiil laguma laha ninkani marka horeba qabiilka caaqilo waxba laguma lahay mar hadduu yahay camdi wax u dilo caaqilo iyo qabiil iyo reer iyo qaraabo waxba laguma lahay haddii xitaa mag laga cafiyo dilkii laga cafiyo la yidhaahdo waa lagu cafiyey xoolihiisi isagun baa laga doonaya horta wax allaale waxayaa dhanka xagga laga maraya kadibna waxaa hadii waxaad kusiinaysa ama qabiilka wax kusiinaya aday ku taalla horda meelaha muqorof qaado oo ururso xoolihii hoggaan qaado oo soo ururiyo waxyaaba lagaa doonaya ninka waxaa rabaa marka xitaa la sii daayo inuu ba iyo baayaal dareemo lakiin inaga dhaqankeennu ka khad ah wax ugu dhacaanna cidi waxma siiso orada bal dadka wax weydsaa la yihahdaa kii mujrimka ahaa ee wax dilayna gadaal baynu marin markaase mag baanu idiin haynaa ninkii soo weyne inta meel lagu soo xaseeyo soo weyne mag baanu idiin haynaa waa waxyaabaha qaraa'ibka ee ummaddan ay ku dhaqmaysa inxiraafka kaa mujrimka ah baa loo ururinaya mag la siinaya weli laga bixinaya marka la cafiyo qudheeda waa in la xanuujiyaa oo u taabtaa xanuunkii oo la yidhaha waxaad yeeshaan adaa lagaa doonaya ama reerkaaga waa ku siiyeen ama cid kala baahayso waxa haysana waa in gunta laga maraa oo laga soo jafaa meelaha wareegaysan u dareemaa nin waliba baayaalka u dareemaa shareecadu marka arrintan arrin adag bay ka dhigta haddii ninkii dhinto khalaas xoolaha haddii meesha laga helayo waxuu haysta iyo waa baab gaara laakiin qabiilna wax lagu yeelan maayo haddayba aanay dili ahayn ay maalan ahayd qofkii inuu qoome iyo wax geysta mid gacan gooyey ee siyaabo noocaasa iyada qudheedu cudugii uu jaray oo ka maqan cuduguu jaray oo ka maqan waxbuu xaaday oo gacantii baa xaf laga siiyey tuug gooye la rabay in loo fadhiya in laga goosto baaba kaf laga siiyey cadde ku yaala meesha taa qudheedu markaa waxay noqonaysaa maxalkii inuu fawaad dhacay oo shaygii laga jari lahaabaa meeshii laga waayey taana waxaa weeye iyada qudheedu markaa qisaastii xubinka way dhacaysaa oo istiifaadii waa mutacadira ninkii wixii laga goosta lama bahayo waxaa kale oo cuqubada ay ku dhacdaa qisaastu heshiis hadduu dhaco oo waxaa lagu heshiiyey ama mag baanu idinka qaadanaynaa oo idiin daynay ama waxaa dhici kartaba mag wax ka badan baa lagu heshiiyey weye ninkii waa daynaynaa laakiin waxaan u baahannahay boqol iyo konton geela inaa noo keentaan ana laba boqoloo halaata bannaanta oo heshiiskaas hadduu dhaco wax dhibaataa ma leh rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu ka hadlayay nimankii qoodadii laytiyiinta reer bani leyta ah oo ninkii madaxa inta la bashaaqiye dhintay oo qoladii kale ay markaa u wada hadalsiiyey oo rasuulku yidhi waree xoola ma qaadanaysaano lakum kadaa wa kadaa waxa iyo waxa madadma raallimatiino maya oo caynkaa wax loo kordhiyey u kordhiyey oo saa iyo saas markii dambe yidhi saasaan masaajid ka odhanayaa maku raali noqoteen haa masaajidkii markuu yidhi nimankii reer bani leyta caynkaa iyo caynkaas bay ku heshiideen inay waxaa qaataan war ma raali noqoteen maya bay inaan raali noqon aduu hadalkii markay sii wadeen markii dambe iska aqbale wixii loo soo qaaday taas waxayd nooc sulxiga ka mid ah ama xadiidkii man qatala mutacammidan dufica ilaa awliyaa'i almaqtuul fain shaa'uu qataluu wain shaa'uu akhaduu diya wahiya alaaثuuna xiqa وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وما صولحوا كوي الشيان يقاله مرك الديادي لا شيء waxay ku heshiiyaan iyaga ale oo marka waxa weeye heshiisku waa iman karaa magti in laga badiyo oo lagu heshiiyo sidaa markaa loo sii daayo waxa weeye shay markaa shareecadii ay ogoshahay weeyaan wuxuu yidhi bal low cafa hadduu cafiyo bacdu lmustaxiqiina kuwii xaqa mutay barhkood hadday cafiyaan wadalika tusaaluhu waxaa weeye milu an kaana inuu ahaado oo kale maalan ahaa lilmaqtuuli kii la dilay awlaadun awlaad inay u ahayd oo u sugnayd awlaadiya carruur buu ka tegey oo fa yacfu axadu midkood uu cafiyo saqada alqisaasu qisaaskii waa dhacayaa mara dib la cafiyey wawajabat idiyatu diya ayaa waajibaysa waman qatala qofka dila jamaacatan jamaaco qofkii dila aw amase qataca gooya cudwan xubin gooya min jamaacatin jamaaca ka gooya waaxidan bacda waaxidin murataban xaalay tahay markaa dilkaasi mid u ratiban waaxid bacda waaxid midba mid kale u ka dambeey mid kanuu dilay kanuu ku xejiyey kanuu ku xejiyey iqtusa waa loo qisaasaa minhu lilawali ka hore ayaa loo qisaasaa wayl baaqiina inta soo hadhana adiyatu baa u sugnaatay ee fain janaa hadduu dhibaabeeyo calayhim korkooda oo u laayo dafcatan hal mar keliya ayuu baas ku wada furay oo ay naftkooda baxday uqrica waa loo qori tuuraa oo qofka qorituurka u soo baxo ayaa waxa weeyaan ayaa dilaya wixii kaleena magtiba yeelanaya wuxuu leeyahy halka kan haddii uu ninkii dad badan buu laayey ilaa shan buu ka takhallusay markaa laba u kala qaado inuu si tartiiba u laayo kan maantuu dilay mid doraad buu dilay mid shalay buu dilay wakaoo saasay u kala horreeyaan waxaa weeye kii u horreeyey u dilayna waa loo qisaasaya wix kalena magtoodii ayaa laga siinaya hadduu mar keliya kow ka wada siiyana waxaa weeye kii qisaasan lahaana waa loo maaragtay qorituurayaa oo waa u soo baxaya kuwa kalena magtibaa looga qaadaya waaya wuxuu yidhi wain ishtaraka jamaacatun fii qatli waaxidin wain ishtaraka hadday wadaagsadaan jamaacatun kooxi fii qatli waaxidin mid dilkii haddii ay wadaagsadaan qutiluu bihi waa loo dilaya oo jamaacada waa laga laynayaa sawaa'un marka waxaa siman oo xagga qisaasta ku siman istawa sinaataya jinaayatuhum yacni dhibkay geysteen sinaaya aw mase tafaawatad kala tagtagsanaataya oo kala duwanaataya wax farqiga ma kaa leh xataa low jaraxu hadduu qoomo waaxidun mid keliya hadduu nabar ku dhuftoo qoomo jiraaxatan qoon wa aakharu mid kalena mi'ata jiraaxatin boqol qoomood oo ku dhufto oo wamaata markaa u dhinto oo wa kaanad ay ahaatay tilka aljiraaxatu qoontaasi ay ahaatay almufradatu ee keliyaay oo mase tilka aljiraaxaatu qoomahaas ay noqdaan mimaa low infaradat hadday goonni ahaan lahayd laqatalad dili lahayd oo markaa u dhiman lahaa lazimahumaa labadoodaaba kaa halka qoona leh iyo kaa boqol kaleba waxaa ku laazimaya alqisaas waa ku laasimaysa masale shara waxooga aynu soo yar hormarinayd oo haddii ay isugu tagaan jamaaco shan nin baa qof wada dilay laakiin waxaa laga yaabaa dilkood inuu kala tegsan yahay nin wuxuu geystay boqol qoomood buu u geystay dhaawaca nabarha boqol tawri baa ku yaala jidkiisa midna hal buu ku dhuftay waxaa weeyaan oo haddii markaa la yidhaahdo boqolkaa gaar haddii loo taagana waa u dhiman lahaa halkaa midkee lagu dhuftay gaarka haddii gaar loo taagana waa u dhiman lahaa mar hadday caynkaa tahay oo ay labadooda isugu tageen waxba la odhan maayo war adugu boqol baad ku dhufateen bal adugu waad ka culus tahaye kii halka mid ku dhuftay si gaar aha loo ega la odhan maayo labada waa la dilaya labadaa isugu tegey shan hadday yihiina waa saas oo kale oo dee cibradu meesha waxa weye nin walba nabarka uu ku dhuftay ninka kan buu u dhiman lahaa kala badnaanshuhu markaa cibro weyn ma leh saas darteed waxaa weeye dhammaantood waa la dilayaa allaahumma ilaa an yaqaca allaahumma ilaa an yaqdaca inuu gooyo mooyaane ninka ahaani jaanigii labaad jinaayat alawali kii hore dhibaabihiisa inuu gooyo mooyaane wadaalika tusaale muxuu noqday bian yaqdaca alawalu ka hore waa inuu gooyo yadahu gacantiisa gacantu ka jaray iyo wanaxwaha wixii la mid a wayaqdaca ataani ka labaadna inuu gooyo weeye raqabatahu qoortu ka gooye aw amase yaqudahu wuu kala gooyey nisfayn laba qaybood buu kala gooyey faalawalu ka hore jaarixun waa mid wax qoomay oo dhaawac buu geystay wahaani qaatilun ka labaadna waa qaatay allaahumad halka kan waa uun xarfu istidraag baa looga jeeda laakiin oo kale ay ka dhigan tahay oo nacam haa laakiin eh macnahaasunbay ku socota allahuma halkan macanu wuxuu ujeeda waxaa uun ka soo hadhayaa ila wuxuu yidhi haddii laba majmuuco ay nin wada disho waxoogaa dadii hadday qof wada dilaan waa loo wada dilaya mar haddii mid walba nabarku geystay goonnidiisa loogu dhiman lahaa marka wuxuu ka soo reebayaa in labadii mid nabar intuu geystay isagoon markaa la baxnaanin nabarkani taloma loo dhiman lahaa mise waa maya kii kale markaa uu kawba ka siiyo oo markaa xarakadiiba ka gooyey dhaqdhaqaaqiba maalan mid baa gacan gooyey kii kalena waa soo boodoo qoortuba ka jaro madaxiba xaggaa u duulay marka dee labadaas ninkan dambaa qaatil oo ninkii kaw ka siiyey laakiin kii hore gacan ba ha gooyo gacan gooyada haba noqoto hadday doonto ha dhowto haddii saraaya wuxuun bay keeni kartaa laakiin inu badbaadana suuragal bay ahaan lahay amase gacan buu gooyey kii kalena qadahu nisfayn laba u kala jaro halkaa bartanka ayuu kala jaroo qaybin xaggaas ka duushay qaybin xaggaa dee kaa unbaa qaatil ah kaa horana isna waxaa lagu leeyahy gacangooyadii oo midna gacangooyadii baa kiis ku ahoo maarata laga jarayaa gacantiiba xaf laga siinaya kanna kawbaa laga siinaya waa la dilaya saas yuli wayaqdacu aani raqabatahu aw yaqudahu nisfayni falawalu jaarixun waاtaani qaatilu intaa ku dawad lahi allahu tacaala low shaaraka alcaamidu mukhطi'an falaa qisaasa calaa axadin walow shaaraka hadduu la wadaagsado alcaamidu kii caamidka ahaa ee u qasdayey dilka mukhti'an mid khada waxu dilay hadduu la wadaagsado iyo waxyaabihii arrimi ku saabsanaa qisaasta xaggeeda marka halkan wuxuu ka hadlayaa haddii qofkii camdiga waxu dilayey iyo mid khata waxu dilaya haddii ay wadaagsadaan oo isugu tagaan qofka dilkiisa oo maalan qof baa qof raba inuu dilo rasaastii buu ku riday mid kale oo wax ugaadhsanayaana rasaas buu soo riday labadiiba qofkii bay ku wada dhaceen qofkiina waa dhintay marka masaladaas oo khilaaf ku jiro aimada dhexdeeda laba qowl baa ku jira oo qolo waxay leedahay ninka isagu wax dilay camdiga iyo ujeeddada ahaa labadaba dee xabadooda waxbay disheeyeen ninkaa isagu kaska wuxu dilay waa la qisaasayaa waa sida imaam axmed uu qabo waayo waa nin jaani oo mutacamid ah hadduu la keliyoobana dee waa nabarkaas waa u dhiman lahaa qofku qofku hadduu cid la keliyooba dilkeedana waa loo qisaasi jiray laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin sida loo badan yahay waana sida halka uu ku tilmaamay shaaficiyaduna ay qabto inaanay qisaasi waajibaynin waayo ficilkii baan u gooni ahayn oo ficil camdi u baraxla maaha midda kale waxay yidhaahdaan haddii shay mubiixa oo wax bannaynaya iyo mid xadri ay kulmaanna xadriga shayga wax diidaya ala haalib yeelaa oo dee meesha waxaa kulmay in la banneeyey dilkiisa iyo inaan la bannaynin inaan la bannayn baa marka la raajix yeelaya marka saas buu leeyahy walow shaaraka alajnabiyu walow shaaraka hadduu la wadaagsado alajnabiyu qofkii ajnabiga ahaa aban aabbe ilmihiisii dilaya hadduu la wadaagsado iqtusa waa laga qisaasanaya min alajnabiyi kii ajnabiga ahaa waa la qisaasaya oo marka horta masalada hore haddii meeshii qisaas ay ka baaqatay macnaha waxay noqonaysaa diyadii laba un baa loo qaybinayaa kii camdiga ahaana isagu wuxuu bixinayaa diyadii camdiga ayuu bixinayaa niskii diya nis ah oo camdi ah nu sheegi doonaa diyada camdiga maxay noqonaysaa kii isagu khata wuxuu dilayna nis buu bixinaya nis khata ah masaladan dambena wuxuu ka hadlayaa haddii aabbe ilmihiisii uu dilo oo markaa dilkii uu gacanta ku hayay mid kale in la wadaagsado mid kaleoo ajnabi ka ahina uu la wadaagsado oo labadaa falba qofkii uu ku dhaco qofkii markaa wiilka ilmihii maalan oo uu sidii ku dhinto waxay noqonaysaa in kaa ajnabigaa la qisaasayo kaa ajnabigaa waa la qisaasayaa adugu waxay ku cilaynayaanna waxa weeye marka horeba aabbuhu isagu dee marnaba ama camdi ha ahaado ilmaha dilkiisa ha u qasdo ama khata ha noqdo kamaha ka ahaato marnaba isagu maaragtay ilmihiisa looma dilaynin oo ubuwadaas baa mancinaysa oo diidaysa aabbannimadu in loo qisaaso waa tin hore usoo sheegnay laakiin ninkii ajnabiga ahaa ee isagu dilkaa mushaarakeeyey mar haddii falkiisa haddii la gooni yeelo u dhiman lahaa isaga waa la qisaasayaa oo waa loo dilaya wayajibu alqisaasu aydan fii kulli jurxin wayajibu alqisaasu qisaaska ayaa waajibay aydan noqdee fii kulli jurxin yacni dhaawac kasta dhaawacaasoo intahaa gaadha ilaa cadmin laf gaadha wadalika tusaalihiisu waxa weeye kalmuudixati caddaatadii fi ra'si madaxa la caddaynayey iyo walwejhi wejiga iyo wa jurxulcaduudi cududda dhaawaceedii oo kale iyo wasaaqi dhudhunka iyo walfakhri bowdada ilaa wakhtiga intaha aljurxu dhaawacu uu gaadhayo ilaa alcadmi lafta uu gaadhayo wuxuu halkana u gelayaa qisaastu maaha oo keliya nafta hadduu qof qof dilo oo keliya inay qisaas tahay waataynu soo yartaaban marka hore inoo soo sheegay in xubnaha qudhooda laysu qisaasayo wixii markaa suuragal ah oo cadli uu ka dhici karo oo aan jawr ka imanaynin waa laysu qisaasaya marka qaacido caama ayuu bixiyayoo waxa weeyaan dhaawac kasta oo laf gaadhaya lafta aan jebinaynin laakiin lafta gaadhaya sida maalan muudixada waxa la yidhaahdo oo had iyo goor wixii wixii wejiga iyo madaxa iyo ku saabsan baa shijaaj iyo dakharaa la yidhaahdaa oo waana bac badan oo ilaa tobaneeye meelahaas ah marka muudixada waxaa ka hooseeya oo xaariso iyo baadica iyo daamiye iyo mutalaaximo iyo kuwa noocaasi iyaga laysu qisaasi maayo oo qisaas geli kari mayso oo isaga kitaabka kuu sheegi doono macnaha looga jeedo kuwaas laakiin muudixada waa jidhkii oo qofkii madaxii inta nabar lagu dhufto laftii ay caddaato caddaadkeeda macnaha way laftii ma jabin laakiin dubkii sare nabarkii waa gudbay hadduu doono waxba yaan cadku qaadmin laakiin marka meeshii nabarku ka gaadhay haddii irbad la geliyo oo kale laftii bay taabanaysaa muudixada noocaas oo kale iyo wixii la halmaala iyo dhaawaca maala cududda oo kale cududdu nabaratory ka geliyey lafti bay gaadhay lafti wax ma qabto ama bawdada oo kale ama maxaan ku dhahdaa dhudhunka intaa wixii nabaree gaadhay ee lafta gaadhay oo laftuna aanay jabnayn qisaas waa noqon kartaa intii ha laygu dhufto intii baan ka goosanayaa waa shay bannaan marka waxay leedahay dibudhigna waa waa yeelan kartaa oo sharcigu waxyaaba uu ilaalinaya waxaa ka mida shuruud bay leedahay in dib loo dhigi karo oo maalan marka qofkaasi qofkaa nabarka gaadhsiiyo horta waa inuu bogsadaa marka hore ka nabarka la gaadhsiiyey raba inuu goosto oo nabarkiisii ka kale ka argoosto ama hadhowto hadduu doono ha noqoto diyaba ha qaadanayee waa inuu nabarkiisii bogsadaa sida xadiidka jaabir uu yidhi naha an yustaqaada min aljaarixi xataa yabri'a almajruuc axmed iyo daar qudni ay wariyeen waa xadiis mursal ah yacnii wuxuu reebay rasuulku inuu qofkii jaarix ahaa maxaan ku dhaha uu qisaasto oo qofkii kale ka goosto ilaa uu bogsado dhaawiciisii laakiin xadiidka saxiixa waxa weeyaan xadiidka camr bn shucayn can abihi can jaddihi ana rajulan طacana rajulan biqarni nin baa nin gees ruuga kaga dhuftay markaasuu rasuulka yimi rasuulka ilah ninka nabarkaas ugu dhuftae iiga gooy markaasuu intaad bogsanaysa u kaadi maya waxaan rabaa in layga qisaaso waa looga gooyey oo sidii buu maaragtay uu ka goostay markaasaa kii markii hore wax lagu dhuftay ee wax ka goostay nabarkii ruga ka gaadhay wuxuu keenay inay lugtii naafowdo naafay keentay markaasuu rasuulka lugtii naafay keentay khalaas buu yidhi naafadaas agga xaggaa jeebkaaga weeye mar haddii marka hore aan ku idhi intaad bogsanaysa u kaadi asaad diiday wuxuu kuu geystay ninka u geysatay markaa rasuulku xadiidkaa wuxuu yidhi nahaa rasuulu ullahi sala allahu alay wasalam sida saxaabiga xadiidka warinaya an yuqhtasa min jurxin xataa yabra'a rasuulku wuxuu reebay in qisaas maaragtay xubin laysu qisaaso ilaa ay xubintii bogsato imaam axmed iyo daarqudniba way wariyeen waana xadiis saxiixa irwaa lkhaliilka ayuu ku keenay sheikhu albaani marka waa la sugaya shaaficiyada iyagu waxay leeyihin waa iska sunna sugitaanku laakiin waajib maa mar haddii ficilkii rasuulku waa u dhacay oo ninkii uu diiday yidhi halay qisaaso waa iska sunnay haddii lagu fuliyey isagoo weli aanay bogsan nabarkii way bannaan tahay bay leeyihin waxaa kaloo rabaa haddii ay suuroobayso nabarkaa loo geystay inuu dib u soo noqdo oo maalan waxaa dhacaysa ilig buuba ka riday waa ilmo yar buu ahaa oo ilig buu ka riday markiiba la odhan maayo iligga ilmo yar ka riday ha loo qisaasina ha layga soo tuuro ha looga soo tuuro la odhan maayo sababtoo ah waxaa suuragala mar haddaanu hor awey ka dhacsan in iliggii soo noqdo ayaa suuragal ah haddii markaa uu soo noqdo oo iliggii ilmihii yaraa uu ka riday uu soo noqdo waxba laguma laha ninkii iligaa ka riday sida raajixa waxba laguma laha aimada qaar baa yidhi waxoogaa xanuunkii soo gaadhay waxoo halkaas xukumay wax loo egeego laakiin waxba daliili ma jiraan haddiise muddadii uu ku soo noqon lahaa iligii sooba noqon waayo waa dhowto nimankii ahlu ikhtisaaska ahaa ee dhakhaatiirtii iyo waxaa yaqiinay ay dib u eegaan oy markaa yidhaahdaan iliggani waa tegey ninkan iliggiisu soo noqon maayo markaa ninkii nabarka loo geystay ilmihii nabarka loo geystay isagaa u door leh inuu qofkii u geystay iligii kala baxo iyo inuu diyadii qaato oo maxay noqonaysaa bay leeyihin hadduu waa dhinto ka war ilmihii yaraa sidiisaba isaga dhinto xanuunba isaga yimaado iyadoo lagu jiro wakhtiga hubinta waa la hubinayey inuu soo noqdaa la sugayey iliguna dee mar hadduu ilmuhu aanu ilka dhacsan oo iska soo noqdaa waa la sugayey mawd ilaahay baaba isaga yimi maxaa la yeelayaa marka horyada horta qisaasi ma jirto oo iligii laga ridi maayo sababtoo ah dee muxaqaqa maaha way dhici lahayd hadduu noolaan lahaa inuu iligga iska soo noqon lahaa waxaa hadalku ka taagan yahay diyadii ma laga qaadi mise laga qaadi maayo baa khilaaf leh sida raajixna waa in diida laga qaadayo ninkii iligii ridiyey mar haddii aan hadda la haynin isagiina tegey aan qisaasna lagu samaynaynin hadduuba iska soo noqon lahaana uu soo noqon lahaa aduu khilaaf baa ku jira lakin waxay leeyihiin waa in laga qaadaa saasaana baraa'atu dimada xaggeeda u fiican qofka isaga waxay kaloo tilmaamaan haddii qofkan jaaniga u xagaystay uu xanuunsanaya naftiisu oo meeshii laga goosan lahaa dee ninkii uu jiran yahay dhici karto haddii layaa nabarkuu geystay ha loo geysto inaba haw ka tidhaahdo iyada qudheeda waa loo kaadinaya intuu bogsanayo waxay kaloo aimada qaarkood ku daraan haddii kurayl ziyaadaha markaa wakhtigaa xilligaa uu jirana in laysdhaafiyo ay dhici karto haddii markiiba nabarkay lagu dhufto inuu dhiig baxo markaa dhiig joojinba dhiigwa joogsan waado taa qudheeda waxay leeyihiin ha loo kaadiyo inta uu maxaanku dhahdaa bal hawadu ay yar qaboobayso waay wuxuu leeyahay waalmuraadu bilmuudixati muudixada waxaa looga jeedaa iyo wa biintihaa'i iljurxi jurxiga iyo qoonta gaadhisteeda iyo alcadmi lafay gaadho waxaa looga jeedaa an yaclama inuu ogaado ninkii jaarixaha wusuula sikiini yacni mididu inay gaadho inuu ogaado aw ilmisillati maxaarhka waa waa un maxaanku dhahay irbadda weyne maxaar baynu iska nidhaanaa maalan tusaale ila alcadmi lafta ay gaadho waa inuu ogaada walaa yushtaradu la shardin maayo marka qisaasta la fulinayo duhuuru alcadmi laftu inay muuqato iyo wa ru'yatu araggeedu toona waxba la shardin maayo wuxuu sii fasirayaa qaabka loo oofsanayo maxaan ku dhahay qisaastii qofkan uga qaaday ninkii madaxa la caddeeyey ninkii rabay inuu madaxa caddeeyo seeba uga qisaas qaadanaya tiibuu ka hadlayaadoo waxa weeyaan in ay gaadhay uu wixii markaa uu ku samaynayey inay laftii gaadho ayuunbaa la doonayaa ila waxay ahayd ama bawda ha ahaato ama cudud ha ahaato ama dhudhun ha ahaato nabarkaa lafta gaadhay unbuu rabaa isna inuu goosto ama madaxaba caddaata ha ahaato tusaale ahaan haddii maalan mawdaxadii madaxa oo kale marka uu rabo inuu qisaasto waxaa la samaynayaa in bal marka hore horta qofka nabarka ku yaallay wax loo geystay madaxiisii la eego lasoo fadhiisiiyo oo timihii meesha laga xiiro oo goobtii nabarka la eego dherarkeeda iyo ballaceeda maxaan ku dhahdaa mastaradii wuxuun ama xarig yar wuxuun la qaato la cabbiro ballaca iyo dherarka maxaan ku dhahdaa oo khad iyo dhinacya inta laga mariyo un qiyaastii la soo saaro xagga ballaca iyo xagga dherar dhinaca dhinacyada dherarkana de waa la iska garanayaa waa un dee lafta in la gaadho marka intaa la soo qaado kii wax geystayna intiun baa lagu samaynaya oo ama maxaar ha loo qaato ama middi ha loo qaato ama irbad ha loo qaato intuun baa la jeexaya ilaa lafta la gaadho lafta la gaadho marka waa la ilaalinaya lafta inaan la jebin oo de in la caddeeyo unbaa la doonaya waxbana shardi maaha in markaa mar haddaan isagu dee ka jarin dubkii goynin haddii nabarku intu saa u galay lafta gaadhay uun sidun baa loo gelaya isagana oo waa la iska garan karaa oo dadka khibrada khibrada kuli markay irbadda saa u geliyaan laftu inay caddaatay oo irbadda saa loo taabsiiyo sida adigoo gacantaadu waxay dareemaysaa adigoo laf xaquuqayo oo kale inay caddaato tahay hadda markaad irbad yar laf saa korkeeda ku tiaado ama dhagax korkiisa saa ku tiaado xaquuq baad dareemaysaa xaquuq haddiise weli ay maaragtay hilba dhex socoto laftii maa gaadhin markaa siyaaba noocaasoo kalea kutubta adugu sii caddaysay saasaa la rabaa marka in loo gaadho faslun idaa kaana alqatlu khaa'an aw camda khaa'in idaa kaana hadduu yahay diyaadkii halkana ka hadlaya idaa kaana alqatlu dilkii hadduu yahay khaa'an yacni gaf aw amase camda khaa'in yacni gaf u kaskii hadduu yahay waa shiba camdi meeshay ka yidhaahdaane aw amase aalal amru arrinku u noqonayo u laabto fi lcamdi camdiga fiigiisa bilcafwi bisababi alcafwi ila diyati diya u laabto oo diya u noqdo wajabat diyatu diya ayaa waajibaysa yani siyaabaha diyadu ay ku waajibaysa ayuu ka hadlayaa oo wuxuu leeyahay haddii dee dilku waataynu ka soo hadallo ama waa waa camdi iyo kas qofka loo dilo ama waa shibhu camdi shay camdi u eg oo wataynu soo sheegnadoo ul yar iyo waxaan loo dhimannin buu qofkan u isticmaalay markaasay ka haadi inuu deena ma rabin wax yaroo xawray uu ku isticmaalay taa markaa shibhu camdi baa la yidhaahdaa marka waa camdi iyo shibhu camdi oo camdi u eg ka ah iyo khata diyadu markaa maxay ka waajibaysaa hadduu khata yahay horta waa diyo hadduu shibhu camdi yahay camdi khata meesha ku cabeyraya waa diyo haddii markii hore uu kas uu ahaa laakiin cafin la cafiyey iyo sababteed markaa uu markaa dee qisaastii kaga dhacday diyun baa markaa waajibaysa wajabat diyatu waaye wadiyat lxori qofka xortaa diyadiisu ee almuslimi muslimka ah ee addakari labkaa miatun min alibili boqol geela weeye qofkii muslimka ahaa ee ninka ahaa ee xorta ahaa waxa weeyaan diyadiisu waa boqol geela oo kitaabkii camr ibni xasm oo maqbuul ah kitaab yani oo aad haday goor dee wixii diyaadoo dhan ay ku sugan yihiin oo xadiis markaa darajadiisu ay saxee tahay waxaa ku sugnaa wa fi nafsi mi'atun min alibili nafta waxa weeyaan boqol geel ayaa ka sugan waa naftii muuminka ahaa qofkii muslimka ahaa ee labka ahaa waxay fuqahadu markaa isku khilaafaan maxaan ku dhahay diyadu markaa dee lacagna waa la sheegay oo maxaan ku dhahay sideed kun oo dirham maxaan ku dhahay dahabna waa la sheegay way jirtaa oo maaragtay alfay mithqaal yani ari waa la sheegay yallo intaba eh waxay leeyihiin sida raajixa waxaa asal ah waxaa asal ah waxa weeyaan geela ayaa asala boqolka geela ayaa asala wixii kana waa qiimo ayaa markaa sida raajixa masalada khilaafkeedu waa dheeryahay saasaa raajixa boqolkaa geel ayaa asala wixii kale waxay noqonayaan haddii la waado laba kunoo neefoo adhiya iyo laba boqoloo lo-a iyo xaggaasaa markaa loo guuraya qaarkoodna usuul in loo guuro qiimo loo guuriyo wuxuu dhigmaya taasaad moodayna xog badanta waayo wuxuu yidhi fain kaana hadduu yahay camdan fahiya muqalladatun fain kaana dilku hadduu yahay camdan camdi iyo kas hadduu yahay fahiya diyadii muqalladatun yacni mid la adkeeyey weeye min alaaati awjuhin saddex wej ayaa laga adkeeyey axaduhaa midkood kownaha ahaanshaheeda weeye xaalatan ay tahay mid taagan oo aan taakhiir lahayn waayo joogta hadda la keenayo wa cala aljaani wa haaniha talabaadna cala aljaani ahaanshaheed ay tahay cala aljaani qofkii waxgeystay in korkiisa ay tahay wa muhallaatun iyo wa kownuha ahaanshaheeda muhallaatan ay tahay mid la saddexeeyey alaaiina xiqa soddon qaalmood oo afar jira'a wa alaaiina jadaca iyo soddon qaalmood oo shan jira'a iyo wa arbaciina khalifatan yacni afartan rimaya ay xawaamila fii butuuniha caloosheedan awlaaduhaa ilmaheeduu ku sugan yahay oo markaa rimay ah markuu boqol geela uu sheego waa boqol geela way kala tegtegaysaa oo marna waa khata mar waa camdi u kasa mar waa shibu camdi haddii uu yahay marka camdi haddii uu yahay dilku oo qofkii markuu qof dilay qisaastii laga daayo dadkii xaqala ay yidhaahdeen diyahana la siiyo ama shibhulcamdi labadaasi marka waa isku xukun oo fuqahadu xagga da'da iyo asnaafta way isku khilaafsan yihin maalikiyada iyo xanafiyada iyo qolyo caynkaasi waxay leeyihiin waa arbac oo shan iyo labaatan bitmakhaada iyo oo yacani shan iyo labaatan qaalmood oo laba jiraa iyo shan iyo labaatan qaalmood oo saddex jiraa iyo shan iyo labaatan afar jiraa iyo shan iyo labaatan shan jiraa bay yidhahdeen bay camdiga shima camdigi ka dhigeen jamaaca min ahlicilmiga waa sida loo badan yahay ee shaaficiyadu ka mid taha waana sida raajixa ah waa sida hadda matniga uu kugu sheegay waa xagga geela waa muhallato waa saddex saddex saddex baa laga dhigaya oo waxa weeyaan soddon qaalmood oo afar jiraa iyo soddon shan jiraa iyo afartan rimay ah waxaa u daliila xadiidka man qatala mutacammidan dufica ilaa awliyaaءi اlmaqtuul fain shaءa qataluuhu wain shaءa akhaduu diya wahiya ثalaaثuuna xiqaة waثalaaثuuna jadaca وarbacuuna khalifa wamaa suulixuu calayh fahuwa lahum tirmadii baa xadis saxiixa qofkii wax dila waxaa farta loo gelinaya gacanta laga saaraya dadkii dadka qofka uu dilay xigtada u ahaa ee awliyaa lmaqtuul hadday doonaanna way dilanayaan hadday doonaan diye ayay qaadanayaan oo ah soddon afar jiraa iyo soddon shan jiraa waa imisa halkaas waa lixdan iyo afartan rimayo ah afartan rimayo ah waa xoolo aad u badan soomaalidu ma taqaano markaa diyada sharciga inay qaadato ay boqol geel oo maaragtay mid rugaynaysa mid tacbaan iyo mid ilaa iyo mid silicsan oo kala duwan bay soo tubayaanoo si kala ah lama ogola sharcigu in siday loo fuliyaa waan la heli karaa xoolaha noocaasoo kale ah taas horta waa mid wamaa sulixu caleyh fawallahum ba weliba laleeyahaado waxay ku heshiiyaan ee dhexdoodana waa leeyihiin oo weliba intaa iyadoo sharciga ah hadday yidhaahdaan ninka waa idiin sii daynaynaaye ka soo badiya waa in la kordhiyaa waa iska bannaantay shareecadu diidi mayso waaya waxaa kaloo xadiidka cabdillahi bni camr ibni caas radia allahu canhu maalintii yowma fatx ayuu khudbeeyey alaa ina diyata alkhata'i shibha alcamdi maa kaana biالsawti wاlcashaa miئaة min alibil minha arbacuuna fii buطuuniha awlaaduha xadiis saxiixa wuxuu hi diyada maaragtay shibhu camdiga ah oo yani camdi ukas shabbahaysa waana wixii waaba rasuulku sheegado ul iyo shaabug yaroo qofkii lagu dhuftay oo markaan aslahaan loo dhimanin waxaa ka mid ah afartan geela oo rimaya baa ka mid ah marka waxaa weeyaan xaggaa horta waa sada sidaasaa loo qaybinaya midda kale waxaa weeyaan xaal labaa la yidhaahdaadoo waa meeshii dharaaleedka yidhahdaanoo waa in la keeno soo tubo wakhti la qaban maayo inta uu ku maqan yaha la keenaya mooyaane waxaa weeyaan war kale meesha ma yaallo taajiil ma leh waa laga rabaa ile ninkan mar haddii la sii daayey deg deg baa loo rabaa in la keeno inta lasoo urinayo unba meeshii laga sugaya waa muqalladana waa laga adkeeyey xaggaana oo qofkan qofka uu kaska u dilay meel xun baa lagaga soo hadhay qof ciyaarma mar haddiiba naftiis la daayey waa in markaa dhib badan la mariya waxaa saddexeeya xoolaha isagaa laga rabaa waa bilijmaac ka wax dilay baa laga doonaya qabiil laguma lahaa muslimka laguma lahaa soo laguma sii daynahaa boqol geelah oo laguu sheegay tilmaamahaaleba hadda lagaa rabaa marka markaas waxaaba dhacaysa inu iska yidhahda in lay dilaa malaa ii roon iska kay dila yaa waa inuu dareemaa dilistu inay u roonaato mararka qaarkood waxa uga keenaya marka waa inuu muqorof qaataa caalamka o dhan wareegaalaystaa oo maaragtay uu uu xoolay keenaa meel kasta baa ka keena oo baryootama meel kasta istaaga rafaad waa inuu dhammaadaa marka boqolkaa laga qabto gooruu jabay oon waxba ka noolayn waxa weeyaan waa inuu ninkaasi noolaa sii jira marka laakiin cagsi baynu ku shaqaynaa innagu kiimaad shareecahu tidhi khata ahaana waxay odhanayaan orada meelaha bal anaga wax kuma haynee kii mujrimkaan intay gadaal marsadaan oo tigidha uu ku helaba maantaasbu ninkii dhoof kala ah markaa wax dilo yumbaabaa tigidha loo goynayaa dabadii uu jeclaa iyo maarata la dhoofinayaaba xoolihiina markaas maxaa rabtaan waa bixinayna waa mashaakilka inay haystay ka mid tahay ummadda dhibka haystay ka mid tahay oo u baahan xal deg dega in laga gaadho haddii la rabo ummaddu inay noolaato oo noolo saxa ku noolaato sharcigeeda waa ina ogolaato marka waxa weeyaan taasina waa dhinaca wuxuu yidhi fain kaana fain wain kaana hadduu yahay dilku camda khaطa'in khaطa iyo gaf camdigii hadduu yahay fa hiya iyadu muqalladatu mid la adkeeye weeyaan min wajhin waaxidin weji keliya ayaa laga adkeeyey kowniha ahaanshaheeda weeye wejkaasi muallaatan ay tahay mid la saddeeey wa mukhafafatu mid la fudeeyey weeye min wajhayni laba wejna waa laga fudaydiyey kowniha ahaanshaheeda mu'ajalatan ay tahay mid dib loo dhigay iyo wa caalcaaqilati wa kowniha ahaanshaheeda caalcaaqilati caaqiladii qabiilka korkiisa ay ku sugan tahay tanna waxaa laga hadlaya waxa weeye maalan waa dee shibulcamdigii waa wixii camdi u ekaha ahaadoo xagga magta xoolaha waataynu tilmaamna wuxuu kala mid yahay ukaskii oo qofkii hadduu qofka usha ku dhufto ul yar buu ku dhuftay oo macallinkii erdayga ee dibinayay oo kale ul yaroo xawra buu ku dhuftay oo aan loogu talagelin marka hore dee qofku inuu dhinto kawbayba ka tidhi marka waxaa weeye shibcamdi baa la yidhahda mar haddii ficilkii loo qastay diyadu marka way adag tahay oo xaggaa in ay noqoto afartankii qaalmood ee afar jirada ah iyo afartan shan jira iyo afartan rimay ah soddon soddon baan leeyahay maaragtay afar jira iyo soddon shan ji iyo shan jira iyo afartankaa rimada ah boqolkaas isagu waa muqallada xagga ah laba dhinacna waa ka mukhafafa oo tii maxaan ku dhahay khada ah ile waa shibu camdi baa leeyahay camdina dhinac bay wejbi ka shabbahaysaa xaggan mukhafafana dhinac bay ka tahay khatana dhinac bay ka tahay oo mu'ajalo weeyaanoo saddex sannadood ayaa loo qabanaya saddex sano in lagu dhammeeya sanadka hore waa in saddex meeloodoo meel la bixiyaa sanadka labaadna saddex meeloodoo meel waa in la bixiyaa sanadka saddexaadna saddex meeloodoo meel waa in la bixiyaa saddexdaas sano ayuu haystaa qofkii oo waana qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan oo wixii khata ah ama shiblu camdiya waxa weeye xaggaa waa ka wadaagsadaan oo inay saddex sannadood tahay ibnu qudaama oo kale kitaabkiisa muqniga wuxuu leeyay wax khilaafa mala arrintaas walaa khilaafa baynahum fi annaha mu'ajala fi alaaa siniin shaafici u dhisa waa laga soo guuriyey waayo saxaabadiina saasay xukumeen cumar ina cumara wa caliyan jacala diyata alkhata'i cala alcaaqilati fi alaaa siniin walam yucraf walaa yucraf lahuma fi asaxaabati mukhaalifun saxaabadan arrintaa wax khilaafi lama arag marka waa ijmaac in saddex sannadood hadday khata tahay oo khata dilkaas u dhacay gaf u dhacay iyo kama amase shiblu camdi ay tahay waxa weeye saddex sannadood in loo kaadinayo oo saddexdaas sannadood xaqu leh hadduu hadda iska bixinayo ciidama haysato waa deen ku maqan laakiin saddexdaas sannadood waa inuu kusoo dhammeeyaa ijmaacaasna ijmaac sukuutiya buu iska noqon karaa inkastoo khilaaf ku jiro wajacaluu man sakata mila man aqar fiihi khilaafun baynahum qad ishtahar wakiilaha faاlاxtijaaju bالsukuuti namaa tafriicuhu calayhi man taqadama marka khilaaf baa ku jira ijmaca sukuutiga lakin se raajix waxa weeyaan inuu maaragtay xujo yahay oo markaa saddexdaa sanad ay yihiin shay sharci ah midda kale waxa weeyaan waxaa laga doonayaana waa caaqilada oo wixii khata ah u dhaca ama shiblu camdi u dhaca ninkan wax geystay laguma laha ee waxaa lagu leeyahay qabiilkaa lagu leeyahay caaqilada oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka bukhari muslim ay wariyeen labadii dumarkaa markay isdileen maxaan ku dhaha rasuulku oo midka dhagax ku dhufatay ilmihiina calooshana yani maaragtay ka soo tuurtay janiinkii rasuulku wuxuu hukumay qada adiyata cala alcaaqila gabadha qofka dumare wax dishay reerkoodii ayuu ku xukumay rasuulku diyadii addoonkiina wuxuu laga soo qaaday quratu cabdin addoon maaragtay ayaa laga soo qaaday bixinta qiimihii markaa caaqilada ayaa bixinaysa oo qabiilka ayaa laga doonaya caaqilada markaa bixinaysa m waa tiye ma qabiil weyna tulweyna miyaa la iska dhex dhigayaa oo wixii un la yidhahdo reerkaas baa nin walba markaa intaasaa la rabaa lasoo qaybmiyaa mee asalku waxaa weeyaan marka la caaqiladu waa casabatu rajul ninkaa casabadiisa oo walaalihii iyo waxay dhaleen adeerkii adeerradii waxay dhaleen ilmaadeerradii marka inahaa dhadhow hadday bixin karaan oo xoolaha ay bixin karaan iyagaa laga doonaya hadday bixin kari waayeen ilmaadeer labaadka u gudub hadday bixin kari waayeen ilmaadeer saddexaad u gudub saasay ku socota baasho de waxaan qabiilkan u weynee maaragtay shuraakada ku jira arrintu ma aha ee waxay u soconaysaa tartiibtaasay ku soconaysaa intaasi hadday heli karto way bixinaysaa oo waxaan soo gelaynay wixii dumar ee maaragtay qabiilka ka dhashay iyow dumarkii waxba laga qaadi maayo faqiirkiina wax laga qaadi maayo ilmihii yarana wax laga qaadi maayo oo ibnumundir wuxuu leeyahay waxaa lagu ijmaacay ana almar'a waalsabiy alladii lam yabluq laa yacqilaani maca alcaaqilati shay'a waxaa lagu ijmaacsan yahay haweenaydii qofkii dumar ahayd iyo ilmihii yar aan qaan gaadhin inaan waxba maaragtay laga qaadaynin laakiin innagu waxaynu naqaana wax la qoratirsi wax la yidhahda qoratirsi waxa la yidhahdo haye jilib hebel imise wey raggiinu ka xalay dhashay waa lagu soo tiriya kolley anigu saan ogahay dan wax laga bedelinte marfigu saas waan jira sheekada qowratirsid wax leema jiraan waa khuraafaadka ka mid ta ilma yar wax laga qaadi maayo ka faqiirkan waxba haystana waxba laga qaadi maayo ninka xoola haystee maalqabeenka ee taajirka ama iskaladan ama wasadka wuxuun maaragtay xoolihii geeli wax ka haystaa laakiin imaan geelba halba lahayn oo meelay maqadama dhergaan oo meelihiisaa ordaya in lia magtiiba caaqilada reerka baa soo qaad neefkaaga oo maanta o dhan markaa baahaysu ku jiro ilahay ma saaray subxana wa tacaala marka waxa weeyaan arrintu waxay ku shaqaynaysaa caynka ah waxay isku khilaafaan shaaficiyadu ay leeyihiin aabbaha iyo maxaanku idhaahdaa iyo wiilku kan jaaniga aabbihii kan wax geystay ee khata waxuga gaari buu wax jiirsiiyey isaga aabbihii iyo wuxuu dhalay toona iyo isaga toona waxba laguma laha oo iyo kuma jiraanba caaqilada raggana haddii ku leedihin ba xoolaa doono lama baraba saasay leeyihin laakiin qowlka raajix waxaa weeyaan inaanay ka baxaynin baa xoog badan oo qowlka jumhuur ibnu taymiya fataawada mujalladka afar iyo soddonaad boqol iyo siddeed iyo konton wuxuu leeyahay wa ama abu rajul وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه سراجح وين يسوق اليان أو يغنى لقدوني waay wuxuu yidhi wain kaana khaطa'an hadduu dilku gaf yahay fa hiya diyadii mukhafafatun mid la fudaydiyey weeye min alaaثati awjuhin saddex wej baa laga fudaydiyey kownihaa mu'ajalatan inay tahay mid dib loo dhigay oo qofkan markaa dee la khasbahiya ee dadka qabaa'ilka leeyihin magtayda noo keeno maantao laisdaba taagan yahay sax maaha mar haddee khata u dhacday jaaniska saddex sanood buu haysta mu'ajalo wey wa cala caaqilati caaqile iyo qabiilkii oo markaa casabadii oo saynu u sheegnay ah baa markaa korkeeda ay saaran tahay iyo kownaha ahaansheeda calcaaqila iyo mukhamasatan kownaha ahaansheeda mukhamasatan mid la shanshanay ay tahay cishiriina binta makhaadin waa shan qaybood ba markaa u qaybsan yihiin oo labaatan qaalmood oo laba jiro ah iyo wa cishiriina binta labuunin labaatan qaalmood oo saddex jiro ah wa cishiriina ibna labuunin iyo labaatan qaalin oo saddex jiro ah iyo wa cishiriina xiqatan labaatan qaalmood oo afar jiro ah wa cishiriina jadaca iyo labaatan qaalmood oo shan jiro ah allaahuma ilaa an yaqtula inuu dila mooyaane daa raximin mid raxim u saaxiiba raxmkaasoo maxramin maxram ah aw amase fi lxarami xaramka wax ku dilo aw amase fi lashhuri lxurumi bilihu xurmadana uu wax dilo wahiya bilaaha xurmadana dulqacdati weeye iyo wadulxijati iyo walmuxaram iyo warajab fa innahaa diyadii suwarta iyadaa takuunu waxay ahaanaysaa muhallaatan bay ahaanaysaa mid la saddexeeyey oo saddex saddex laga yeelay khaطan kaana haya bilkaasi aw cabdan haya loo qaybinaya oo waa shan qaalmood oo bintimakhaad oo inaw iyo uuray ah maxaan ku dhahdaa oo qaali laba jira laba jir galaa sanadna dhammaysatay waa shan qaalmood iyo shan banaat labuun ah oo inaho iyo caanaley ah saddex jire ah waa cishirna imni labuun iyo labaatan rati oo maaragtay qaalin oo saddex jire ah halkaas hadal ku jiraado axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa yani cishiriina ibnu makhaad cishiriina ibnu makhaad marka fuqahadu halkaa way isku khilaafsan yihin in labaatan qaalin oo maxaanku hay laba jire ah yaa iyana maaragtay qowl kale ah oy kala raajix yeelaan fuqahada dhexdooda waad mooda xadiidka tilmaamaya ibnu makhaadkaba inuu xoog badan yahay markaad adilada soo egeegto aduu shantaa qaybood iyo labaatan maxaanku dhahay afar jira iyo labaatan shan jir ah wuxuu markaa ka soo reebayaa oo leeyahay xoogaa ay isku hayaan fuqahadu oo a'immada ay ka hadlaan taqliidku siyaabo kalena waa u sheegaan waxay leeyihin taqliid adkayntu waxay kala noqon kartaa qofkaas uu dilay hadduu yahay qof raximkiisa ah oo maxram ah maxramka markaa wuxuu ujeedaa wixi aan radaaca iyo nugme iyo musaaharo ku imanne maalan dee maxramkii oo xurmada lahaa oo qaraabadiisi dhoweyd abuu dilay oo kale waayo markaa qofkaa raximkaa uu dilay amase meeshu wax ku dilay baaba xaramka ah oo makaanka ayaa dee meel maaragtay fiican oo xaramkiiabu ku dilay amase wakhtiguu dilay xilliguu dilay baa ashhurulxurum ah qofkii muslimka intaa uu ku dilay ee khata uga dhacay shaaficiyadu waxay leeyihiin waa la adkaynayaa oo dilkaas ama camdi ha uga jeedo ama khataba ha ahaadee waxa weeye meeshii shanshantayd waa laga daynayaado waxaa laga dhigayaa kii maxaanku dhahay diyadii camdiga ahayd ee saddexda loo qaybinayey afartankii rimayda ahaa iyo soddon iyo soddonkii saas yidhi xag kale qolyahan xanaabiladuna way ka egnayeen waxay leeyihiin magtaa la badinayaa oo iyagu ziirraximka way ka reebeen waxay leeyihin hadduu yahay meesha lagu dilay xaram hadday tahay ama qofkan la dilay qof maxramkiisa uu yahay ama ashhuru xurum ay tahay waa la siyaadinaya magtii oo iyagu waxay leeyihiin fulus baa lagu kordhinayaa saddex meeloodoo meel baa lagu kordhinaya hadduu waxyaaba ay deliishanayaana waa aqwaal saxaabo cuhmaan bnu cafaan ayaa haweeney xaramka lagu dilay sida ibnu abi shayba uu musanafkiisa ku soo saaray diye iyo ulus diye iyo ulus diya saxmed loo qabiyey meesheed ayuu ayuu maaragtay wax ka xukumay laakiin sida saxiixa waxa weeyaan wax takliida liyo adkayn ah oo ama ma xaram ku saabsan ama xaramku xaramku xurmo waa leey sharaf waa leeyahay xilligii zamaanku khayr iyo wanaag waa leeyahay laakiin xagga magta badinteeda oo intii nusuustu sheegtay laga badiyo wax daliila looma hayo arrintaas wax daliil looma hayo bal waxaa dhacday wakhtiga rasuulka xitaa xaramka in wax lagu dilay way dhacday oo rasuulku magacaadiyo umu baxshi midda kale dee nusuusta markaad eegto adilada boqolkaa geela oo la tasniifiyey oo markay camdi tahay iyo markay khata tahay la kala sheegay ayaynu adilada ku haynaa aqwaashaas saxaabadu markaa mar haddii nusuus iyo axaadiis saxiixa laayo ictibaar ma leh qowlkaa marka ay ka soo reebayaan laa daliila calayh waayo walaa yuukhadu fi libili maciibun walaa yuukhadu lama qaado fi libili geela yacni diyadiisa maciibun mid ceebaysan lama qaado oo maa in geela magta lagu bixinayo wax maaragtay ceeb lahoo ceebtaana waxaa uun laysaga celinayaa xagga curfiga oo neefka iibka waxa lagu celiye ceebta lagu celiyo oo kale hadday wada neefkaasuu leeyahay waa la aqbali maayo fain taraadow hadday ku raali noqdaan cala alciwadi bedel hadday ku raali noqdaan can ilibili ibil geela bedelkiisa jaaza waa bannaayay arrinkaas oo markaa masaladii asalku waa inuu yahay magtu inay boqolkii geela tahay baa asal ah wixii kale ciwad ama lacag lagu kala qaadanayo boqolkii geela waa inoo qiimeey hash maanta qiimeedu waa imisa waxaa weeyaan oo maxaan ai ari maigu qaadan ama kugu siiyaa adugu siyaabahaas way iska bannaantay ciwada wadiyatu lmar'ati haweeneyda diyadeedoo fi nafsi iyo wakhayraha nafteeda iyo hayrkeedba nisfu diyati arajuli ninka diyadiisa barhkeed weeye haweenaydii muslimadda ahayd ee la dilay ee magta laga qaadanayey haddii boqol geela ninkuu ahaa iyadu waxa weeye konton geela xubnihii dhaawaca loo geystayna qowlka saxiixa ah ee raajixa waxa weeyabaa nis inuu yahay inuu nis yahay aqwaal kale waa ku jirtaa laakiin kaas raajix waayo wadiyatu lyahuudiyi ninka yahuudigaa diyadiisu iyo wanasraaniyi kii maxaan ku hay nasraaniga ahaa ee kiristaanka ahaa hulusu diyati almuslim qofka muslimkaa diyadiisa maarata saddex meeloodoo meesheed weeye oo ninkii ahlu kitaabka ah ee macsuumu demiga ahaa ee dimmigii ama mucaahad ama mustaaman shareecadu ma ogolo in la dilo qofkii maxaan ku dhahay gaalka ahaa ee heshiiska lagula jiray ee islaamku heshiiska kula jiray ama jizya laga qaadaa ama waddanka ayaa ogolaansho uu ku joogaa qof muslima ayuu meelbu ka shaqeeyaa ciidun baa shaqa u dirsatay waxaa weeyaan fiisa iyo waxbuu soo qaato waddanka ku soo galay oo si nidaama oo loo ogolyahay dadkii meesha joogay ay ogolaadeen dhiiggiisuma bannaana kaa haddii la dilo mag baa laga rabaa qofkii dilay way isku khilaafsan yihin fuqahadu saddex qowl baa ku jiro abu xaniifa iyo asxaabti isagu waxay leeyihin waaba diyada muslimka oo kale bay leeyihin waa diyada muslimka oo isku mid boqol baa isna laga rabaa bay leeyihin fadiyatu baynahum miithaaqun aayaddii maxay yani fadiyatun musallamatun ilaa ahlihi waxay leeyihin markaa lama kala socin halkaasay marsiiyeen qolyahan shaaficiyadu waa taa ay tilmaameen waa ulusu diya maalikiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin waa nisfu diyatu lmuslim waa badh oo konton baa laga bixinaya xagga adiladana taasaa xoog badan oo inuu bar laga qaadayo konton laga bixinayo ayaa raajixa waayo xadiidka camr bnu shucayb can abihi can jaddihi ana nabiya sala allahu alay wasalam qadaa biana caqla ahlilkitaabi nisfu caqli muslimiin waa xadiid xasana yacni ahlukitaabka diyadoodu waxa weeyaan muslimiinta barhkood weeye oo xadiid kaloo cabdillahi bni cumar u wariyey baa isna jiro diyat lmucaahidi nisfu diyat lxor oo qofka mucaahadka ee ballanka iyo cahdiga ku jira diyadiisu waa qofka muslimkaa barhkii weeyaan xadiidkan abu daawuud baa wariyey fii saxiix abi daawuud ayuu ku sugan yahay wadiyatu lmajuusiyi kii majuusiga ee dabcaabudka ahaa wataniga ahaa diyadiisuna hulusaa cushri diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa diyadaa cushurkeed yacni toban meelood oo meesheed meeshaa uluteenkeed weeyaan oo adugu waa lix halaad iyo lix tuldood iyo iyo tulud ulusaynkeed bay noqonaysaa macnaha cushru diya ile markaa toban meelood loo qaybiyo boqolkii geela waxaa weeye meesheed waa meeshii waa toban dee tobankaas ulusaynkeed baa la rabaa tobankaas haddana saddex meelood inta loo qaybiyo laba la israacinaya ulusaa cushurku caynka macnaheedu tobankii saddex meelood intaad u qaybiso laba israaci maxaa soo baxaya de waa lix iyo mid yani waa daloolkeed wax ka mid a hay wabillahi tawfiq وأعضاؤه jiraaxaatuhu maa naqasa minhaa addoonkii buu ka hadlayaa diyadiisii wadiyatu lcabdi addoonka diyadiisii iyo magtiisu qiimatuhu qiimihiisa weeye wa acdaa'uhu xubnihiisa iyo wa jiraaxaatuhu qoomaha iyo dhaawacyada soo gaadhaana maa ay aladii kii weeyaan naqasa ka nuqsaamay minhaa ay min alqiimati wixii ka nuqsaamay ayay noqonaysaa oo marka addoonkii de waa bani aadanba ha u ahaado laakiin waa waa wax la qiimaynayo qiimo ah sida xoolahoo kale wax la qiimaynayo marka waxay leeyihiin haddii aanay wax taqdiira lahayn oo marka loo ego xagga bani aadamka le qofkan bani aadamka xubnihiisa ee xorta ah waxna waa muqadaro arsh muqadara ayaa ka waajibaya sida isha oo kale ishii waa konton gacantii waa konton ila akhirihi waxaana waxa weeyaan waa xukuumoo ma laha maaragtay wax arsh muqadara ma laha marka way isku waafaqsanyihin bay leeyihiin addoonkii haddii wax xubin ka mida oo aan xagga bani aadamka haddii loo eego aan muqadara ahayn wixii soo gaadhay in laga nuqsaaminayo qiimihiisa hadal mala taas hadalku wuxuu ka taagan yahay haddii xubnihiisii xubin muqadara ah marka laga eego xagga xorta haddii la gooyo oo dhibkuu soo gaadho maxay noqonaysaaba aqwaal ku jirtaa a'immada qaarkood waxay leeyihiin marka khilaafkan wuxuu ka taagan yahay ma waxaa la haleeshiinayaa xorta maa la haleeshiin karayaa mise xoolihii baa la haleeshiinayaa qaar waxay leeyihiin uun xayawaankii baa la haleeshiinaya qiimi baa la eegayaa oo in kastaba ha gaadhee gacantaa la jaray addoonka qiimihiisii marka la eego waxay ka noqonaysa unbaa la fiirin in kastaba ha noqoto waxay ka noqoto unbaa la eegaya qowlna wuxuu leeyahay maya ee addoonkii marka la qiimeeyo ha la yidhaahdo haddii gacantii la gooyo oo kale waa qiimihii barhkiisa oo xortu hadduu boqol geela ahaa gacanta haddii la gooyo gacanta maxay noqonaysaa konton sooma marka isagana xagga ha laga eego oo ha la yidhaahdo addoonkii muxuu yahay maalan waa laba kun oo doolar qiimihiisii gacan baa la gooye waa nuskiidun ha la yidhahdo labadii gacmood baa la gooye waa qiimihiisii oo labadii kun macnaha saasoo kale yacani ha loo eego oo ha la haleeshiiyo xagga maxaa la odhanayaa xortii ha la haleeshiiyo laakiin waxaa laga haleeshiinaya waxa weeyaan yani maxaan ku dhaha xagga nisbada ayaa laga haleeshiinayaaye dee isku qiima ma noqonayaan isku mag maaha marka waxay leeyihiin taasina wax maaragtay waxaa xoog badan bay leeyihiin in xagga maaragtay qiimaha laga eego oo aan saan la yeelin waayo haleeshiinta xor la haleeshiinayo wax daliila looma hayo wax daliila looma hayo aduu qowlkaasi u badinaya waaye wuxuu yidhi وفيma إda darba baطnaha wayajibu waawaajibaya fima ladii kii fiima idaa waktiga daraba uu garaaco baطnaha haweeney caloosheeda hadduu nabar ku dhufto oo faalqad ay soo tuurto nabarkaa daraaddeed janiinan dhicis ay soo tuurto kaasoo mayitan dhintay guratun baa waajibaysa ura wahiya guraduna cabdun addoon weeye aw amase amatun addoon weeye quradaasoo weliba saliimatun mid fayow ah biqiimati nisfi cushri diyati alaabi aabbaha diyadiisa diyadaa cushurkeed cushurkaa niskii qiimaheed ayay noqonaysaa quradaasi aw amase cushri diyati alummi hooyada diyadeeda ee cushurkeed towneerado meesheed waa un shan halaadba intaa looga jeedaa wuxuu halkana ka hadlayaa addoonkii haddii waxaan leeyahay haddii qofkii uu dhinto ilmihii qoftii dumar ahayd ee uurka lahayd haddii nabar lagu dhufto oo markaa nabarkaasi ama camdi ha ahaado mid ukas looga jeeda ha ahaado ama mid khada ugu dhacayba ha ahaadee nabarkii caloosha lagaga dhuftay uu soo tuuro uurkii ay sidii xambaarsanayd ama uurkaasi laba ha ahaado ama dhadig ha ahaado oo uu soo baxo isagoo meyd ah ama markay dhimataba dee ha ku dhinto ama iyadoo noolba ha soo duulo waxay noqonaysaa in laga qaadayo addoon qiimihii oo xadiidkii hudayl labadii dumar ahaa midkood midii kale dhagax intay ku dhufatay caloosh kaga dhufatay calooshii uurkii ay lahayd markaa ilmihii uu ka dhintay oo wixii caloosh ku jira ay digtay rasuulka markay isula yimaadeen qadaa ana diyata maa fii batniha guratu cabdin aw amatin waxaa ilmaha la dilay ee dhiciska ah ee caloosha maaragtay lagu dilay ee waxay noqonaysaa addoon baa laga qaadaya qiimihii xadiidkaas baa u daliila waxaase ka duwan haddii markay nabarkii uu ku dhaco ilmo markaa dhammaystir baabu iska ahaadoo ilmihii baa soo dhacay isagoo nool nabarkiina qaba markuu soo dhacay isagoo nool buu soo dhacay waa ooyey ama waa qayliyey ama cod baa ka soo baxay ama dhaqdhaqaaq nool baa lagu arkay kadibna waa dhintay kaa waa boqol geel hadduu nin yahayna wiil yahayna waa boqol hadduu gabadh yahayna waa konton waxay noqonaysaa la eegayaa qof nooloo la dilay oo kale ka dhigan tahay haddii macnaha waxa weeyaan nool uu ku yimaado waxa uu dhintayna uu yahay nabarkii lagu dhuftay nabarkii lagu dhuftay ayuu u dhintay isagoo noolna waa soo baxay waa ka duwan yahay marka laga hadlaya waa marka ilmahan uu soo baxay isaga oo mayd ah nabarkiina ku soo baxay amase calooshaba uu ku dhintay taa ayaa markaa quratu cabdin ama shan geela oo qiimaheedu yahay halkaa qiimaha shanta geela oo cushru diya nisfu cushru diya oo ninka ah dee toban geelo marka nis loo qaybiyo waa shan haddii cushruul um la yidhaahdana kontonkii haddii toban loo qaybiyo waa shan waa isla meeshuun qiimaha waxay leeyihiin xagga saxaabada cumar iyo cali iyo zayd iyo raggaas ayaa marka waxay xukumeen addoon qiimihiisu intaa yahay maawardi oo kale wuxuu leeyahay walam yukhaalifhum fiihi axadun fakaana ijmaacan marka ciidimo khilaafin saxaabada addoonkaa qiimihiisu shantayay xukumeen oo shan geel ay xukumeen saxaabadu marka waa qiimihii un dee saxaabadu ay qiimeeyeen baa meesha ka muuqanaya waana isku hayaan had iyo goor saxaabadu waxay qiimeeyeen ma qiimahoodun baa la laazimaya mise waxa weeyaan marba waxaa asalka ahaa ee naska ku sugan uunbaa la eegayaa markaa uu joogo haddii lahayo waxaad moodaa inay sax tahay haddii addoonkii la helayo maanta addoon uun baa la iska rabaa iyo qiimihiisa laakiin addoomba haddaanu jirin in shantii markaa la yska qaato unbaa markaa asal noqonaysa waxay kaloo uu ibnu taymiya la weydiiyey haddii haweeneyd iska soo tuurto ay ilmihii bal ka warran iyagu oo ilmihii ama sunbay iscabsiisay say isaga soo tuurto ama iyadaaba nabar isku dhufatay maxaa la yeelaya oo iyana intaasa laga rabaa waxay bixinaysaa ilmaha ay iska soo tuurtay ee dhiciska ah isagoo markaa dhici isagoo aan noolayn soo baxay waxaa weeye itifaaqul aimas ay isku waafaqsan yihiin ee rasuulka xadiidkana ka sugan addoon qiimihin bay bixinaysaa ama shan geel ayaa laga rabaa oo iyadu markaa waxba kuma lehee haddii aabbihii ilmahan dhalay uu nool yahayna isagaa qaadanaya magtii haddii kalena ciddii markaa magta leh ee ilmaha dhaxalkiisa labaad qaadanaysa saas ayay noqonaysa hadday iska soo tuurto waayahay wuxuu yidhi waalcaaqilatu hiya alcasabaatu waalcaaqilatu caaqiladii hiya iyadu alcasabaatu dadkii casabad ahaa weeye oo qofkan waxgeystay qaraabadiis ahaa maa cada alab waaljad marka laga reebo aabba iyo awow iyo walibna iyo wabna alibn